إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamadoodu ku burbureen dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddada uu jooga xasan sheekh dowladda federaalk ayaa soo bandhigtay cutubyo ciidamo ah oo si aada loogu tababaray habka loo garaaco muusikada iyo baambayda maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dadka ka saarayaan diinta islaamka kuna shubayaan dimuqraadiyadda xukun qisaas ah ayaa ka dhacay degmada buulafuulay ee walayada islaamiga ah ee baay ciidamada shisheeye ee admis ayaa isaga baxay saldhigyadii ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe cali jeyte ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle ku eedeeyey inay maamulkiisa laayaan darawallada gaadiidka dowladda kenya ayaa sheegtay inay bilaabayso olole isdhexgal ah oo la doonayo in soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga lagu milo dad kenyaan ah oo aan diin haysan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidankoodu ku burbureen dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddada uu joogo xasan sheekh faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd xildhibaan kulanejiis oo ka tirsan dowladda federaalka kana mid ah dadka mucaaradsan xukuumadda federaalka ee xasan sheekh iyo siday wax u wado ayaa waraysi uu dhowaan bixiyey kaga hadlay arrimo badan oo uu ku eedeeyey nidaamka xasan sheekh wuxuu sheegay inuu burburay ciidanka dowladda federaalka kuna burburay dagaal si qorsho la-aan ah ay ku galeen ciidankii eh, dhismihiisii waa la burburiyey ciidankii, in fact, waa la burburiyey Eh, dagaal ku bilowday kacdoon qabiil kacdoon ka kacay baa ah, dagaal aan qorshe ahayn lagu kala dagaalkii aan qorshaha lahayn oon qorshaysnayn oo logistics lahayn oo ciidanku isku aadanayn oo aan xog laga hayn shabaab oo aan leaders fiican iyo hoggaan fiican aan military aan loo samayn iyo ciidanka ayaa la galay ciidankana waa ku baabaa waana lagu soo burburiyey isagoo hadalkiisa sii wataa ayuu si gaar ah u xusay ciidankii lagu soo tababaray dalka eritariya kaasoo uu sheegay inuu noqday wax dhintay iyo qaybtii soo hartay oo u kala baxsatay gobollada dalka waxaan ka hayaa ciidankii eh, eh, dowladda walaalahana ee eritrea ay tababartay Eh, markii hore uu xasan sheekh caayahay Eh, ciidankii dib uu soo ceshaday dhowr iyo toban kun buu ahaa ciidankaas ilaa shan iyo toban kun oo askar ah ciidanka walaal wax ka jira ciidanka hub looma qaybin Eh, si aan macno lahayna loola macaamilay dowlado kale oo diidan dowladda eritrea iyo ciidankay soo tababartay iyo soomaaliya inay macno yeelataa dowladda u dhexmartay iyo wasiirada qaarkood waa la burburshay ciidankii ilaa hadda ma noolo hal urur kama joogo kulligood waa kala fakadeen gobolladii u kala fakadeen ilaa ilaa laascaanood ilaa boosaaso ilaa garoowe ilaa haddii la yidhaahdo galmudug wuxuu ku eedeeyey xasan sheekh iyo xukuumaddiisa federaalka wuxuu ku eedeeyey xasan sheekh iyo xukuumaddiisa federaalka inay qabaa'ilkii hub isugu dhiibtay islamarkaana kicisay qabyaalad waxa waaye qabyaaladii cirkay u kacda oo maanta eh, waxa la yidhahda macaawsle intuu sameeyo dadka hubka gacanta u gelshay maanta dowladda iyo shacabka iyo qabaa'ilka qabaa'ilka xoog badan which means eh, dowladda anytime baa la dardari karaa anytime baa la dardari karaa wuxuu soo hadal qaaday musuq maasuqa iyo dhulboobka ay dhex maquuranayso dowladda federaalka isagoo tusaale u soo qaatay qabuuraha iskool bulisiya oo ay dowladda federaalku ku howlan tahay sidii ay u burburin lahayd beddelka qabuurahana uga dhisi lahayd dhismayaal iyo hoteelo sida ay sheegeen dad kala duwan oo ku lug leh siyaasadda
dhul dowladeed waxba kama harin waxaa la gatay warshada caanaha waxaa la gatay hiil weyn Ee, waxaa la gatay hadda dadka laga kicinayo meesha la yidhaahdo debdemiska waxaa la gatay ee, haddii la idanka leeyahay bangaari waxaa la gatay kalluumaysigii waxaa la gatay bang- bang- dangal waxaa la gatay ee, hadda qabuurihii baa la gatay wax haray male qabuurihii baa la faagaya waayo su-aalan ku weydiinaya ciidankii dowladda ee, xeryahoodii waxaa la yidhi waa laga maarmay dad shacab oo qaraabaha waa laga gada waxaa la leeyahay marka xeryahaas waa laga maarmay dowladda u baahatay inay gado qabuurihina waa laga maarmi waay waa laga maarmi waay qabuurihii laakiin waa laga maarmi xeryihii isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in meeshii ahaan jirtay xeraday ciidanka badda ee hore ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna sheegay ujeedkay halkaasi iyo xeryo kaleba dowladda federaalku ugu wareegsanayso islamarkaana qubuurta in la faago dadka ugu amrayso okay saalan ku siinayo xeradii ciidamada badda aawo ee soomaaliya ee gobolka banaadir xeradii mariinaha waa taalla dad mas-uuliyiinaha degan laguma dhaco in laga qaado waa taalla waa laga leexda Ee, waxaa la yidhi maadaama aysan hadli karin dadkan ee, ahlu qubuurka ah hal la faago meeshaas xero ciidan ha laga dhigo kaas looma dhawaan karo Laakiin dowladda Laakiin- ayadaa u arka, ha.
dhegeyso xero ciidan waa la leeyahay laakiin waad arki doontaa ganacsi baa ku dhex jira xero ciidan dhinac bay rabaan inay ka dhigaan inta kalena ay hoteelo iyo ganacsi ka fulaan dowladda federaalka ayaa iyadoo ay ka dhex jiraan khilaafaadyo siyaasadeed waxaa usii dheer cabsida iyo walwalka ay ka qabto awoodda sii bulaalaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bixitaanka ciidamada shisheeye ee atmis dowladda federaalka ayaa soo bandhigtay cutubyo ciidamo ah oo si aada loogu tababaray habka loo garaaco muusikada iyo baambeyda maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya ciidankan oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa waxaa lagu soo bandhigay agagaarka masjidka marwaasiya degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho goobta bandhigooda waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha dowladda federaalka iyagoona muujiyey inay ku faraxsan yihiin ciidankan ka qalinjibiyey sida loo garaaco muusikada iyo baambeyda kani waa agaasimaha wasaaradda warfaafinta oo goobta kula hadlay saxaafadda baambeyda kooxda booliska soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo kormeernay xamarweyne agagaarka masaajidka marwaas halkaasoo ay ka tugayeen kooxda baambeyda ee onkod ee ciidanka as- asluubta soomaaliyeed iyagoo halkaa ka dhawaajinayey een, baambey aad u qurux badan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa een, ciidamada baambeyda ee kooxaha kala duwan hawsha ciidankan ayaa ah inay muusikada u garaacaan madaxda dowladda federaalka marka munaasabadaha ka hadlayaan sidoo kale waxaa loo tababaray inay muusikada u garaacaan meydadka askarta iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka marka la aasayo bandhigan ayaa u muuqda mid dowladda federaalka uga jawaabaysay muuqaal ay soo bandhigtay mu'asasada alkataib oo lagu arkeeyey mucaskar ama tababar heer sare ah oo loo soo xiray ciidamo kumaandoosa kuwaasoo la siiyey tababar nooc kasta ah oo ku saabsan dagaalka iyo xeeladihiisa maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dadka ka saarayaan diinta islaamka kuna shubayaan dimuqraadiyadda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan wasiirka warfaafinta jubbaland ayaa meel fagaaro aha ka sheegay inay u taagan yihiin sidii ay dadku uga saari lahaayeen diinta islaamka wasiirku wuxuu sheegay in ololahan wakiil uu yahay axmed madoobe oo ah hogaamiyaha fadhigiisu yahay magaalada kismaayo anigoo wakiil buuxo ka ahaa madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan caddaynayaa in aan rabno dimuqraadiyadda sidaasi waxaa ku nuxnuxsaday wasiirka warfaafinta jubbaland anigoo wakiil ka ah wakiil buuxa ka ah madaxweynaha dowladda jubbaland anoo wakiil ka ah waxaan u caddaynayaa fikirkii baan kala dagaalaynaa diintii waxa qaldanoo lagu shubaan ka, ka, ka saaraynaa ujeedka ugu weyna intaa wasaaraddan eh, halkan isu- aan isugu imaanay iyo fikirka guud ee jubbaland ay galayso horta kaas wa qof waxaan waxaa rabnaa dimuqraadiyad dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dalka norway ka sheegay in diinta islaamka ay caqabad ku tahay soomaaliya iyo caalamka waa sida uu hadal ku dhigay waxaana la isweydiin karayaa maxaa weerar looga yahay diinta islaamka xukun qisaas ah ayaa ka dhacay magaalada buulafuulay ee walayada islaamiga ah ee bay maxamed ciise ayaa ka waramaya xukun qisaas ah oo lagu fuliyey nin nin kala dilay ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayada baay xukunkan waxaa lagu fuliyey nin horey nin kale toori ugu dilay deegaan dhacduleedka degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ugu horeyn qaadiga ayaa soo gudbiyey waxaa lagu soo eedeeyey iyo xukunka ninkan ama bacd ujeeddo xukun maxkamadeed
dacwaduna waxay u dhacday sida soo socota ninkan wuxuu iga dilay wiilkayga cabdikuus nuurow jira afartan sano una dilay si ulakaca habeenkii isniinta taariikhdu markay ahayd koo iyo toban bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan gurigiisa agtiisa wuxuuna tooray ugu dhuftay saddex meelood feeraha kelida cajarka sidaasna uu ku geeriyooday sababta uu dilana waxay ahayd dibi uu leeyahay wiilkayga oo la waayay ayuu ku dacwaystay una goostay boono kuna dilay sideed ii dacweynaysa haddaba waxaan maxkamadda ka rabaa ninkan wiilkayga diyey si ulakaca inay sharciga ii mariso layna qisaaso intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysanaha wuxuuna ku jawaabay sida tan ninkan daris baan ahayn wax aan ka hadleeyey ama aan ka sameeyey ma jirto wuxuuna iisoo goostay warqad waa i dacweeyey markaan u imid si aan wax u weydiiyo hadallo ayaan isdhaafsannay kadib wuxuu igu bilaabay gacanqaad waan isdagaalnay tuuray ayuu ila qabsaday feeraha ayay ku dhacday waxay ahayd xarbin iyo dagaal midda kelida iyo cajarka anigaa ku dhuftay sidaas ayuu ku dhintay anigaa sabab u noqday dhimashadiisa haddaba waxaan diyaar u ahay waxay igula taliyaan xigtadiisa iyo ehladiisa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunkiisa intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay dacwada awliyaa u damka iyo jawaabta eedeysanaha oo ahayd mid qiraalah oo ay fiirisay una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota xukun in dilkaasi loo geystay ninka dhintay uu yahay mid ulakaca in dilkaasi ee xagga shareecada uu leeyahay qisaas hadday awliyadu ay qaataan haddii kalena ay cafin biyo ku cafin karaan ama ay cafis guud siin karaan saddexda xaalo waxay u bandhigtay eheladay u bandhigtay fiiro gaar ah awliyaa u damkii waxay doorteen qisaas in loo qisaaso loo dilo maadaama sharciga alle subxaanahu wa tacaala uu qabo wax kale aysan ku qancaynin adilatu lxukmi xukunkan adilada uu ku sugnaaday ee lagu xukumay qaala allahu tacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan walaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuura suurat lisraa aayadda soddon iyo saddexaad wa qaala tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu ilaa aakhiri alaaya suurat nnisaa aayadda sagaashan iyo saddexaad ilaahay hadalkiisa uu yihi walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun suurat lbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sagaal weligii waana la joogaayo oo addaagteenu fadhiyaa waxaan u sheegnay in uu asaga gacantiisa ku qisaasto kadib wuxuu noo sheegay inuu qisaasan karo wuuna dilan karo laakiin uu yidhi waxaa iga wakiila walaayada gaar ahaan ee mujaahidiinta iga wakiila inay arrintaa ii fuliyaan kadibna waan ka aqbalnay hadda iyo fulintiisa ayaan gudageli doonaa insha allahu tacaala alla fuliyo
ma ahan marka ugu horeyso xukunka saas noocan oo kale ah ay ka dhacaan wilaayaadka islaamiga ah ciidamada shisheeye ee admis ayaa isaga baxay saldhigyadii ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada shisheeye ee atmis ayaa maalintii shalay faarujiyey qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe saldhigya ay ku lahaayeen war rasmi ah oo lagu baahiyey barta ekis ay ku leeyihiin ciidamada soomaaliya kusoo duulay ee la baxay magaca atmis ayaa waxa ay ku caddeeyeen inay ka baxeen qayb ka mid ah saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha waddanka soomaaliya kusoo duulay ayaa saldhigye ku lahaa magaalada jowhar ee gobolkaas ciidanka burundi ayaa saldhigyadii ay baneeyeen waxa ay ka qaateen dhammaan agabkii milatari oo ay halkaasi ku haysteen xitaa soolaro waa ay ka rarteen iyagoo aan waxba u reebin ciidanka dowladda federaalka ee difaacyada kula jiray munaasabad maanta ka dhacday magaalada jowhar oo ay ku saxiixayeen inay saldhigyadaas baneeyeen ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalk oo munaasabadda qayb ka ahaa ayaa ka warbixiyey saldhigyadii ay burundiyees ka baneeyeen waxaan kaloon cadday doonnaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xaare ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xerada weyneed oo hirshabeelle qaybta bari ka xigtay inaan kala wareegna maanta kala saxiixanay cabdiraxiin ciise cadow oo ah wasiirka maaliyadda hirshabeelle ayaa isagoo ka qaybgalaya munaasabadda wuxuu yidhi waxaan u duceynayaa ciidanka burundiyeeska ah ee ku le'day dagaaladii ay la galeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab anoo magaca madaxweynaha hirshabeelle ku hadlaaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiisha iyo ciidamada iyo dowladda iyo shacabka burundi waxaan rabaa sidoo kaleetood inaan u duceeyo qof qof qof kasta oo ka dhimatay ku dhimatay dagaalka cadowga al-shabaab aan kula wada jirnay oo ka dhimatay dowladda iyo shacabka burundine si gaar ahaan ugu ducaynaya ciidanka burundiyeeska ay hadda faaruujiyey magaalada jowhar ayaa dhowaan magaaladaas waxa ay ku dhigteen munaasabadda ay ku weyneynayaan diintooda kirishtanka isku soo wada duubo qorshahan ay magaalada jowhar uga baxeen atmis ayaa qayb ka noqonaya qorsho ay qaramada midoobe ku doonayso inay ku dhinto ciidamada shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya kuwaasi oo labaatan sano kadib waxba ka qaban waayey awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dhaqaale badan uga baxay cali jeyta ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ku eedeeyey inay maamulkiisu leynayaan darawallada gaadiidka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar maamulka hiiraan isteed ee uu madaxda u yahay cali jeete ayaa eedeena dusha kaga tuuray maamulka hirshabeelle isagoona ku eedeeyey dhaca iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada gobolka hiiraan wuxuuna cali jeete si gaar ah u xusay isbaarooyinka u yiila maamulkaasi wadooyinka xiriiriya gobolka hiiraan isagoona sheegay in isbaarooyinkaasi lagu dhibaateeyo dadweynaha safarka waxaana uu tilmaamay in darawallo badan lagu dilay isbaarooyinka uu maamulkaasi dhigtay welina ay sii wadaan dhibaateynta bulshada wuxuuna eedeyntan si gaar ah ugu jeediyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed bugeenna madaxweyne ku-xigeen dabageed yuusuf axmed hagar waxaan rabaa ninbaa beri isbaara wooli jirta meel nin qori wataana halkan uu fadhi jiray darawalkii lacagta diida ninkaanaa dili jirayno maalintii dambaa gaari rarani meeshii yimid darawalkii sooma degine waxaa soo degay ninkii hantiilaha oo gaariga iska lahaa lacagta iska bixi baa layidhi wuxuu yidhi maya maya maya ma ma lacagtaas ma bixin karo ninkii buu yidhi oraa istaagga darawalka soo deli war anugu maalin kastama darawalaan dilayaa waagii alla bariyaba wanima waxaan idinka rabnaa darawal dilista inaad naga dhaaftaan
maamulka hiiraan isteed iyo hirshabeelle ayaa waxaa ka dhexeeyo khilaaf iyo xurgufa ku salaysan kursiga maamul iyadoona marar kala duwan ay ku dagaalameen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaaladaas oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay magaalada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda kenya ayaa sheegtay inay bilaabayso olole isdhexgal ah oo la doonayo in soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga lagu milo dad kenyaan ah oo aan diin lahayn waxay dowladda kenya dadaal ugu jirtaa sidii ay uga faa-iideysan lahayd qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha kaakuma iyo dhadhaab war-saxaafadeed uu soo saaray xoghayaha joogtada ah ee waaxda socdaalka iyo adeegyada muwaadiniinta dalka kenya bitog ayaa waxa uu sheegay in la isku raacay in la fuliyo qorshahan waxaa meesha laga saarayaa in xeryahaas ay wada deganaadaan dad soomaali ah oo isku duun iyo isku dhaqan ah waxaana la dhex dejinayaa dad haysta diinta kirishtaanka oo kenyaan iyo etoobiyaan ah si loo saameeyo soomaalida war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qorshahan ay ka qayb qaadanayaan qaramada midoobay hay-adaheeda oo ay uga horeysay u n h c r wejiga koowaad ee howlgalkan isdhexgalka ah ayaa waxaa ku bixi doona adduun lacageed oo gaaraya boqol shan iyo toban dhibic lix bilyan oo shilinka kenyaatiga ah sida lagu xusay war-saxaafadeedka waxaana uu socon doonaa muddo afar sano ah waxaa la samayn doonaa goobo lagu caweeyo kuwo wacyigelin ah oo dadka looga iibinayo dimuqraadiyadda loogana sii jeedinayo diintooda iyadoo baadiriyaal hadalyaqaana la keenayo meeshana laga saarayo culummada kartida leh ee fahamkoodu aadka u sarreeyo warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa